guddiyo kalamatalaya labada dhinac oo labadii maalmood ugu dambeeyey ku shirsanaa magaalada garowe ayaa dood dheer kadib waxa ay sheegeen inay isla qaateen qodobo kor u qaadaya xiriir iyo wada shaqeyn joogto ah oo ka dhexayn doona labada dhinac qodobada ayaa waxaa ka mid ahaa kor u qaadista kalsoonida iyo xiriirka dowladda federaalka iyo dowladda puntland iskaashiga dhanka amniga dhaqaalaha iyo horumarinta sameynta dowladaha federaalka ka mid noqonaya hanaanka geedisocodka dimuqraadiyadda puntland isu soo celinta hantida la haysto sameynta aqalka sare ee baarlamaanka federaalka qodobada ayaa sidoo kale si faahfaahsan uga hadlaya waxyaabaha ay xambaarsan yihiin dhanka isu soo celinta hantidoo kale waxaa labada dhinac ay ku heshiyeen in dowladda federaalka soomaaliya dadejiso isu soo celinta hantida gaar ahaaneed si loo helo dib u heshiisiin dhab ah iyadoo la magacaabayo guddi heer qaran oo madax bannaan go-aamadiisuna yeeshaan awood fulineed hanaanka geedi socodka dimuqraadiyadda puntland ayaa waxaa lagu sheegay waxaa labada dhinac ay isla qaateen in la bogaadiyo lana dhiirageliyo hanaanka geedi socodka dimuqraadiyaanta puntland islamarkaasina la dhowro shuruucda iyo xasiloonida puntland dowladda federaalk soomaaliya waxay taageeraysaa lana soconaysaa baa layidhi geedi socodka dimuqraadiyadda puntland dhanka sameynta dowladaha federaalk ka mid noqonaya waxaa heshiiska ka mid ah waxaa labada dhinac ay isla garteen in dowladda federaalk ay dardargeliso nidaamka federaaleynta dalka si waafaqsan dastuurka islamarkaana ka hortagto wax kasta oo wax u dhimi kara taabagelinta dhismaha dowlad goboleedyada iskaashiga amniga ayaa qayb ka ahaa qodobada lagu heshiiyey waxaa la yidhi isdhaafsiga xogta khibradaha iyo isku xirista hay-adaha nabadgelyada waxaa laisla gartay baa layidhi soo dhoweynta qaadista cunaqabateynta hubka iyadoo laiska kaashanayo xagga hubka iyo saanadda ciidamada dhisidda ciidan qaran oo isu dheelitiran iskuna dhafan lagana soo qoro dhammaan gobollada iyo degmooyinka dalka in si wadajir ah looga wada shaqeeyo la dagaalanka argagixisada iyo burcadbadeedda in dowladda federaalka ay dayac tirto maamushana xeryaha loo aqoonsado inay yihiin xeryo heer qarana waxaa lagu heshiiyey in ciidamada nabadgelyada puntland laga caawiyo gunnooyinka isgaarsiinta gaadiidka tababarada iyo agabka madaxweynaha puntland cabdiraxmaan farooleh ayaa dhankiisa sheegay in heshiiska uu filayo inuu dhaqan galo laakiin waxaan ku xusaynaa waxa weeye in afgar dhacay iyo in la wada shaqeeyo oo ay noqoto meel maanta laga duulo dowladda federaalka iyada waxaa lagalaga sugayaa inay horumariso qodob ka mida qodobadan weeye dhismihii dowladihii kale oo federaalka ka qayb noqon lahaa si dastuurka oo u noqdo dastuur dhammaystiran oo markaa kabacdi afti loo qaado iyadaa xilkaa saaran yahay anaguna wixii aan la qaban karo waa la qabanaynaa inta tabartayaa dowladaha qaybahan soomaaliya dariskana halka iyo qaybihii kale oo aan xiriir si kaleba ha ahaadee aanu la leenahay intaba inaanu la sahlo ra-iisul wasaaruhu maalmahan oo dhan safaruu ku jiray waxaan u malaynayaa inuu macluumaad badan urursaday dhul badan buu tegtegey haddana meelo kale way u dhiman yihiin waxaan xusuusinayaa puntland lamid maaha gobolada kale aan wax ka dhisnayn markii laga hadlaayo iyo markii laxusaayo special attention iyo special focus bay leedahay statuskeeda waa u baahan tahay in la xuso mar kasta annaguna saasaan ku qiimaysanayona ku qiimaysay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid ayaa isagana rajo fiican ka muujiyey dhaqangalka heshiiska la kala saxiixday waxaanun aada isaga afgaranay heshiis aada u ballaaran oo halkan ku yaala anna rajaynahayo ilaahay idankiisa inuu sida uu yahay u dhaqangeli doono waxyaabaha aanu isla garanay waxaa ka mid a inaanun isku dhowaano in aanun isku si u aragno umuuro ay ka mid yihiin maamul u samaynta gobollada oo si waafaqsan sharciga waxaanu wadaji usoo dhowaynaynaa cunaqabatayntii laga qaaday dalka soomaaliya oo ah guul aanu ku naaloon doono dowladnimadeennana dadejin doonta inay heer micno la gaadho waxaanun ka wada hadalnay oo aynu halkan ka arki doontaa heshiiskan isfasirhaya in si waafaqsan constitutionka saamigii dowladda dhexe ee bunt dowladda dhexe ee federaalka ahay wakhtiga ugu horeeya oy munaasabka noqoto ay la diyaar noqon doonto puntland annaguna dhanka yaga aanu kala diyaar noqon doono wixii kaalmooyinka aynun caalamka ka helo wixii aynun xaq ay u leedahay puntland hadda wixii ka dambeeya waxaa dhalan doona heshiis iyo wada shaqayn walaaltinimo kalsooni ku dhisan dheerayn doona danna u ah dowladnimada iyo dadka soomaaliyeed arrintani waxay fududayn doontaa sida soomaaliya caalamku u arko kalsoonida dadkeedu ku qabo in dowladdu ay noqon doonto dowlad gaarsiisan mustawihii dadkeedu ka filahayey waxaanu xaqiiqsannay sida gobolladii kala duwanaa oo aynu san- een labadii wiigo u dambaysay booqoshooyinka dheerdheer ku bixinaynay in puntland naloo kaga hayo kalsooni aada u badan kalsoonidaas waa sii kordhi doontaa ra-iisul wasaare saacid ayaa dhanka dowladda federaalka u saxaxay heshiiskan halka madaxweynaha puntland uu u saxay dhanka puntland intii uu socday shirka ayaa wararka waxa ay sheegayaan in guddiyada labada dhinac ay jireen qodobo ay isku qabteen balse marka dambe laisla gartay kuwaasoo uu ka mid ahaa dowladda federaalka inay dedejiso aqalka sare ee baarlamanka wafdiga uu horkacayay ra-iisul wasaare saacid oo isla galabta ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee magaalada garowe ayaa u kictimay magaalada gaalkacyo halkaasi oo ay kula kulmi doonaan madaxda sare ee maamulka galmudug nuux muuse birjeeb v o a garowe